magaalada muqdisho waxbaa laka qobaday munaasabad weyn lahan agaasime oo laka saxiixay heliiska dhismo dekada hobyo kaaseyti oo fulintii iyo isku kaaladahayaan ganacsatada iyo shirkado deegaanka munaasabada wayba goobroog ku ahay madawiinaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor wasiire xildhibaano ku tirsan dowlada federaalk soomaaliya mudanayaal ku tirsan lamada gole ee maamulka galmudug ganacsato siyaasiyiin iyo marti sharaf kale gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliya maxmuud gabayre in hobyo iyo eto magaalo taariikhi ee dekadeena iyo soomaaliya oo dhan yo maalgalada qoran dadkooda lagu daro hal markab mali hal doon mali hal doon baan leedahay mali hal waxa loo rishaqaysa hal doon soomaali oo intaas oo leh bahalkii ah hal markabna mali hadda arkay marka s n s iyo n c iyo muxuaha wixiiba halka taxnaa oo ku qoraa idaa reer muxuu ahaa maraakiibta ka jabane maraabtiinta inoo raadiyo oo doonyaha inoo raadiyo oo iyagana cidla baryo reer waad ka naxaysaa moogta iyagaana ka jaban actually wasiirka wasaaradda dekada iyo gaadiidka badda soomaaliya ambasador cabdulaahi axmed jaamac iyo ganacsatada ku odsaday iniyo ka dadaalaan maalgaladowka guud ahaan dekado dalka horumar weyn oo dalkeena ganacsata waxaa lagu bartay isgaarsiin iyo bangiyo iyo barnaamij yare inay markaan u gudbeen in ay maalgelinayaan maxaanku raa dekadihii infrastructurkii dalka dekadihii iyo airbortkii haddana la sheegay wadooyinka towlgeed ah inay samayn doonaan waxaan leeyahay aaday farxadna ugu tahay reer galmudugna bilow fiican iyo dhagaxdhig fiican ay noo bilaabeen waana mahadsantihiin si gaarana waxaan ugu hambalaynaynaa labadan shirkadood oo halkan kuwada socday heshiiska ee hobyo investment iyo mito waxaan leeyahay guulaysta ilaahay ha ka dhigo barnaamijkan kiimira dhalo oo soomaali o dhan kusoo xigata madawiinaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo wayba usa sheegay in dhismo dekada hobyo iyo etariyo muddo badan usa ka taamay taaseyti oo reer galmudug iyo guul angata waxaan leenahay waaba sheegeen maanta labadii kambani boqolkii toddobaatan iyo kow haddii la hayo wax hadda ka dhimanba aanba jirin ama yare cid kasta oo maal gashanaysa waddankan waa ugu baaqayna waxaana leenaha ilaahay fadligiis hadda galmudug meel fiican bay maanta soo gaarto dekadiina waa la sameeyey ayrabooradii kaabayaasha dhaqaalaha meelaha aan taargadgaranaynay oo aan mar walba xoogga saaranay ay ahayn dekadiina maanta la saxiixay heshiiskii u dambeeyey shan iyo afartan cisho kadib ayaa ganacsatadu nagu wargeliyeen inay loo dhaqaaqayo haddii ilaha yidhahdo dekadii ayrabooradii dalka galmudugna way socdaan jidadkii kuwa hadda lasoo tartankoodii lasoo bandhigana waa jira hadda socda laakiin intaas ka badan baa loo baahan yahay baahi weyn baa loo qabaaha jidadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhammaan waddankana ganacsatadu meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay maalgashadaan